فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaah kulan wanaagsan dhegaystayaal qodobada aan caawa idinkugu hayno barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah alkataa'ib oo baahisay dardaaranka sheekh maxamed miro jaamac waaligii wilaayaadka islaamiga waxaan idinsoo gudbin doonnaa dardaaranka oo dhammaystiran dhegaystayaal waxaad sidoo kale barnaamijka caawa ku maqli doontaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wilaayada shabeellada dhexe oo ka hadlay dagaallo maalmahan ka dhacayay degmada ceelbaraf halkaasoo ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka lagu laayay waraysiyo ayaad ku maqli doontaan dhuuxa waraysiyada inta uu socdo waxaan kaloo idinkugu soo gudbin doonnaa maxaad kala socotaan dhibaatooyinka dadka soomaalida ah ku qabsada waddanka koonfur afrika gaar ahaan xilligan waxaan idinsoo gudbin doonnaa nin ka mid ah dadka tegey waddankaas oo ka warramaya waxa uu indhihiisa ku soo arkay barnaamijka qodobadiisa waxaa kaloo ka mid ah xubin ka tirsan xisbiga u b d ee uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh oo sheegay in xadgudubyo uu kala kulmay rag mas-uuliyiin ah hadalkiisa ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka waxaan meesha ka marnayn wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag dhegaystayaal waxaan ugu horrayn barnaamijka ku bilaabaynaa wararkii caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay in ka badan afartan ruux ayaa ku shahiday duqimo kala duwan oo ay ciidamadii yuhuudu ka geysteen mandiqada goodoonsani khaza kooxaha ka shaqeeya gurmadka reedka ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in ciidamadii yuhuudda ay duqimo aad u xoogan oo xagga cirka ka geysteen isbitaalka alwafaayi ku yaala bartamaha magaalada khaza halkaas inay ku dileen toddoba ruux oo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawaceen iyagoo sidoo kale madaafiicda goobta ku garaaca isbitaalka almacmadaani guri sidoo kale ku yaala beetilaaya ayay ciidamada yuhuuda duqin la dhaceen waxaana ku shaheeday toddoba ruux oo kale kuwaasoo ka mid ah qoyskii deganaa guriga magaalooyin iyo deegaana badan u dhaca qidaaca goodonsan ee khaza ayaa waxay maanta ciidamada yuhuudu ka geysteen duqimo kala duwan iyadoo ay duqimaasi ku shahideen soddon iyo sagaal ruux oo labaatan toddoba ka mid ay ku shahideen waqooyiga marinka khaza taasi oo ka markhaati kacayseen ciidamada yuhuudda ee duuqiimaha ugu badan ay ka geysteen manaadiqda ku yaala waqooyiga goobta laga raaca tareenada ee magaalada casqalaan ayaa waxaa ka dhacday warar gaar jirsinna oo khasaare kala duwan geystay wararkii naga soo gaaraya magaalada casqalaan ay ku jirto gumeysiga maamulka yuhuudda ayaa waxay ku waramayaan in warar gaar jirsinna uu halkaasi ka dhacay kaasoo ay ku waxyeeloobeen askar ka tirsan ciidamada maamulka saynad yuhuudda warbaahinta maamulka yuhuudda ayaa waxay sheegaysaa in weerarkani gaarjesinta uu ka dhacay meel u dhow halka laga raaco tareenada ee magaalada casqalaan iyadoona ay ku dhaawacmeen labo ka mid a askarta sahaynada uu mid ka mid ah yahay dhaawiciisa mid halis ah mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkani balse waxaa marar badan dhulka maamulka yuhuuddu xooga kuhaysta ka dhacay weerara ay fuliyeen dhallinyarada difaacanaya dhulkooda ee taabacsan kooxda muqaawamada falastiin mudaaharadya looga soo horjeeda xasuuqii ka dhacay isbitaalka kamal cadwaan ayaa ka dhacay magaalada london magaalada caasimadu ah waddanka ingiriiska ee london ayaa waxay maalintii shalay martigelisay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo xasuuqii ay ciidamada yuhuudu ka geysteen isbitaalka kamala cadwaan ee magaalada beetilaahiya boqolaal ruux oo dibadbaxyaal ayaa waxay iskugu soo baxeen waddooyinka magaalada london iyo gunista bararay ku xardhan yihiin eriyo ka dhan ah maamulka yuhuudda waxayna xukuumadooda biritin ka dalbadeen inay joojiso taageerada saynad yuhuudda islamarkaana ay taageerto qadiyadda falastiin ciidamadii gumaystaha yuhuudda ayaa waxay maalintii jimcada weerar iqtixaama ku qaadeen isbitaalka kamaal cadwaan iyagoona halkaasi ku dhibaateeyey dadkii ku sugnaa islamarkaana dabqabasiiyey qeybaha muhiimka isbitaalka dhanka kalena qafaashay saddex boqol iyo konton ruux oo isbitaalka ku sugnaa oo uu ka mid yahay agaasimaha guuda isbitaalka doctor xasaan abuusafiya mana looga meel ay geeyeen ilaa iyo iminka duufaano xoogan ayaa ku dhuftay qeybo ka mid ah gobollada dalka maraykanka duufaano xoogan oo ku dhuftay qeybo ka mid ah gobollada dalka maraykanka ayaa sababay khasaare kala duwan hay-adda ka shaqaysa la socodka cimilada dalka maraykanka ayaa sheegtay in ugu yaraan toban duufaano ay ku dhufteen gobollo ku yaala koonfur bari dalka maraykanka kuwaasoo khasaare kala duwan geystay waxayna warbaahintu soo warinaysaa in duufaanadan uu ku dhintay hal ruux oo keliya kaasoo degnaa meel u dhow magaalada houston halkii ay ku dhaawacmeen afar ruux oo kale sidae sheegtay hay-adda la socodka cimilada dalkaasi waxaana suuragal ah in maalmaha soo socday kordhaan tirada duufaanada ku dhufanaya maraykanka siday hay-addu shaaca ka qaaday duufaanadan uu watay dabeello xoogan ayaa waxaa ka dhashay robab mahiigaan ah iyo daadad ku soo rogmaday magaalooyin badan taasoo keentay in hakad la geliyo guud ahaan duulimaadada dalka maraykanka duqeymo xoogan ayaa dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ka fuliyeen dalka yemen maleeshaadka xuutiyiinta ayaa waxay shaaca ka qaadeen in diyaaradaha dowladaha ingiriiska iyo maraykanka ay duqeymo xoogan oo xagga cirka ay ka fuliyeen degmada xuja ee dhacda waqooyi galbeed dalka yemen waxayna sheegtay warbaahinta taabacsan maleeshaadka xuutiyiinta in dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ay laba duuqinwaad u xoogan ay ka fuliyeen deegaan oo simaada degmada xuja ee dalkaasi yemen mana aysan warbaahinta xuutiyiintu sheegin halkay sida rasmiga u beegsadeen duqiimaha ingiriiska iyo maraykanka degmada xuja ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka ugu muhiimsan ay gacanta ku hayaan maleeshaadka xuutiyiinta ee taageerada ka helaya dowladda shiicada ee iiraan waxaana ku taala degan muhiim ah duqiimahan ayaana waxay ku soo aadayaan xili ay sii xoogeysanayaan xiisada u dhexaysa maamulka saynad yuhuudda ee taageerada ka helaya reer galbeedka iyo maleeshaadka xuutiyiinta ee garab istaaga ka helaya iiraan wararka caalamka dhegaystayaal lacawo waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhuuxa wareysyada qaybihiisa hore ayaan ku jirnaa alkataa'ib ayaa maanta baahisay dardaaranka sheekh maxamed miro jaamac waaligii wilaayaadka islaamiga oo duqeyn ku shahiiday sheekha ayaa dardaarankiisa ku wajahay dhinacyo kala duwan wuxuu ahaa dardaarankii sheekh maxamed miro jaamac allah ka aqbala shahaadadiisa eh oo ay maanta baahisay alkataa'ib
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
الكريم عن العيون والغاب فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم صحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا وصحبا ليلقى في النعيم صحابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه إن شاء الله تعالى waxaan rabaa halkan inaan kelimaadka kooban aan ka idhaahdo kelimadda ugu horeysa waxaan rabaa inaan insha allahu tacaala aan kula hadlo ummadda muslimiinta caamatan gaar ahaan shacabka soomaaliyeed waxaana rabaa insha allahu tacaala inaan u sheego oo aan leeyahay ummadda muslimiinta ah cadowga kusoo duulay caalamul islaami waxa ugu horeeya oo uu la dagaalamayo oo uu rabo inuu suuliyo waxaa weeye diinta islaamka sida aynu wada ognahayna diinta islaamka waa waxa ugu qaalisan oo allah tabaaraka wa tacaalaa uu dadka muslimiinta ugu nicmeeyey ma jirto nicmo kale oo aakhiro lagu badbaado aan islaamnimada ahayn alla wuxuu leeyahay waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofkii doona dhaqan aan islaamnimo ahayn oo habnololeed kale iyo acmaal kale oo aan islaamnimada ahayn intuu addoonkii jooga ku dhaqma ilaahay tabaaraka wa tacaala ma aqbalayo isla marka alla wuxuu leeyahay wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin aakhiro marka la gaarana qofkaasi wuxuu noqonayaa ka mid noqonayaa kuwa khasaara adduunkan haddaad khasaarto waa kasoo kaban kartaa waxaa jira dad badan oo waxa weeye ama ahla ama qaraaba ah ama saaxiiba ah oo kuu kaalmayn kara haddaad adduunkan wixii aad haysato aad khasaarto laakiin meeshaas aakhiro haddii aad khasaarto ma jirto khasaaro kale oo kuu dhiman ma jirto si marka uu qofku uga badbaado khasaarada aan khasaarada kale ka dambaynin waa inuu diintiisa ku dhago oo uu allah tabaaraka wa tacaala awaamirtiisa uu qabsado cid allay ciddii ka hor imaatana inuu ka hor yimaado oo uu kula jihaado si uu aakhiro u badbaado marka dadka muslimiinta waxaan kula dardaarmaynaa guud ahaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed inay dadkaas iyaga ah oo allah tabaaraka wa tacaala diintiisa la diriraya waa dad alla dulleeyey dadkaas iyaga ah wax suldo ah oo ay dadka muslimiinta ku leeyihiin ma jirto qof alla dulleeyey ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay walan yajcal allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka gaalada ah muslimiinta wax sulda ah uguma yeelinin wax sulda uguma yeelin waa dad dullaysan oo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu amray in lala jihaado marka qof allah tabaaraka wa tacaala addeeci waaye oo alla dulleeyey adiga inaad karaamayso ma aha waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qof alla dulleeyey ma jiro qof karaamayn kara qodobka labaad oo aan ka hadlayo waxaa weeye waxaan la hadlayaa dadka mujaahidiinta ah oo caalamka islaamka maanta jooga waxaa muuqata horta bishaaraa muuqata ilaahay tabaaraka wa tacaalaa ha inoo soo dadejiyo mujaahidiinta waxaan leeyahay meel kastoo ay joogaanba iyo faqri kastoo ay maanta joogaanba waxaan leenahay mujaahidiinta waa in la ilaaliyo wadajirka in la ilaaliyo waay qodobka koowaad oo muhiimka inoo ah oo inaynu maanta ilaalino ah waxaa weeye waa wadajirka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu allah tabaaraka wa tacaala waxa weeye qabsada waxa weeye ilaahay tabaaraka wa tacaala xarigiisa idinka oo wada jira hana kala teginina hana kala tegnina gaaladu markii ay dareeseeyeen diinta muslimka waxaa jira dad mustashriqiin la dhaho oo ay gaaladu u soo dirtay inay diinta islaamka ay daraaseeyaan waxyaalaha markay diinta daraaseeyaan waxay ka daraaseeyaan meelaha ay marka diinta ay ka weerari karaan qodobkan isaga ah waa meesha ugu daran oo waxaway dadka muslimiinta maanta laga asiibay wey waxaan kaloo mujaahidiinta aan leeyahay waa in la adeeco umrada muslimiinta ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن دتك مسلمين الله تبارك وتعالى عبادة وي إنه قفك مسلم كأه إنه عمرذيس وأطيعه وعباده نبي صلى الله عليه وسلم وحو إنه شيء oo yidhi sala allahu calayhi wasalam man ataaca amiirii faqad ataacani qofka aniga amiirkayga ateeca wuu aniga ayuu i ateecay waman ata- waman ataacanii faqad ataaca allah qofka aniga i ateecana allah tabaaraka watacaala buu ateecay Midas- midda kale oan mujaahidiinta aan kula dardaarmayo waxaa weeye een, qofka muslimka ah meel ayaa lagu aadinaya rabitaankiisa ma aha meeshii qofka muslimka lagu aadiyo waxaa la rabaa in aan islaamka laga soo gelin furinta adiga lagu aadiyo inaan dadka muslimiinta ah laga soo gelin oo uu qofkaasi uu ku dadaalo sidii wixii loo diray uu aj- akmal wajhi siduu u fulin lahaa oo u itqaanin lahaa inuu ku dadaalo oo uu dadka muslimiinta ah uu ugaga filnaado meesha iyada ah isla markaasna uu ku sabro waxyaalaha mashaqada ah iyo culayska kaga imaanaya waa inuu qofka muslimka inuu ixtisaabaa la doonayaa dadka muslimiinta ah qof kasta waxaa dhici karta qofba meel baa lagu aadinaya meel aad adigu rabto iyo meel aadan rabinba waa lagu dirayaa marka meesha lagu diro waxaa la rabaa in oo waxa weeye aad ka soo dhalaashid oo aadan isdhihinin muxuu ahayd tii aad adiga rabtay ma aha inaadan isdhihin meel alle meesha lagu diro waa inaad muslimiinta aad ka awdid oo faqrigaas isaga ah muslimiintu adigay kugu ogyihiin sida ugu fiican oo aad u qaban lahayd shaqadaas inaad u qabato oo aadan samaynin wax ka ho- ka sokomar ah shaqadii la rabay inaadan ka sokomarin qadiyadaasna iyadana aada iyo aada ayaan u baraarujinayaa oo dadka mujaahidiinta ah in ay aada iyo aada xoog u saaraan qadiyada kale oo muhiimka ah waxa weeye oo qofka mujaahidka ah laga rabo qofka mujaahidka ah waxaa muhiim ah oo laga doonayaa iltisaam bisharci illaahi tabaaraka watacaala waxa aynu isugu imaanay oo aynu maanta u wada jirno waxa weeye waa ilaahay kitaabkiisa inaan dhaqan gelino ilaahay kitaabkiisa inaan dhaqan gelino weye qof kasta oo inaga inaga mid ah waxaa la doonayaa markuu inuu iltisaamo allah tabaaraka watacaala wixii uu nagu uu rasuulkiisa kusoo dejiyey kitaabka allah tabaaraka watacaala uu inoogu soo dhibay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam waxaa marka kow ka ah in uu qofka muslimka ahi wax uusan aqoon ma dhaqangelin karo waa in marka uu qofka muslimka ah uu barto oo mujaahidka inuu barto diintiisa inuu barto waxaa laga doonaya marka waa inaad barato allah tabaaraka watacaala diintiisa inaad barato si aad ugu dhaqanto oo awaamirta allah tabaaraka watacaala iyo uu ku amrayo aa u fuliso haddii aadan baranin yacni waxaad bowsatay sax ma noqon karaan waxaad dhici karta adoo isu malaynaya in aad eh, mujaahid tahay aakhiro inaad khasaarto haddii aad aadan baranin diintaada wixii ay allah ku amraayey iyo wixii uu- uu uu kaa reebaya haddii aadan baranin sababto ah waxa weeye wax aadan fahansanayn ma fulin kartid si aad u fahanto marka waxa waxa u horeysa inaad diintaada barato taasna iyada ahna waxa weye aada iyo aad ayaan u baraarujinaya sidoo kale waxaan rabaa inaan kelimad dhaho gabdhaha muslimiinta ah ee maxaa weeye ilmaha mujaahidiinta ah barbaarinaya ama xaasaska ilmaha haya oo mujaahidiintu ay qabaan khaasatan guud ahaan dadka muslimiinta ah oo ilmahooda oo dhan gaar ahaan gabdhaha waxa weeye mujaahidiintu ay qabaan mujaahidku wuxuu ku mashquulsan yahay cadowga inuu la xisaabtamo oo uu la dagaalamo oo uu muxuu ahayeeto idinka iyo waxyaalaha eh, caruurtiina iyo maxaarimta inuu dhowro oo diinta islaamka inuu daafaco ayuu mujaahidku ku mashquulsan yahay ilmihii marka adaa adaa la jooga adaa ilmihii haya waxaa la rabaa marka ilmahaas iyaga ah, tarbiyadooda inaad tacliinta islaamka in aada iyo aada iyo aada loogula dadaalo oo ilmihii la tarbiyeeyo oo haddii mujaahidkii aabbihi hadduu maqan yahay adigii aada buuxiso booskii aabbaha aada buuxiso waxaa laydinka doonayaa gabdhaha muslimaadka ah oo mujaahidiintu ay qabaan ilmaha inay ku filnaadaan oo ay dugsiyada geeyaan oo qur-aankii ay baraan oo ay baraan dahaaradii ay baraan oo cibaadaadkii ay baraan oo waxa weeye birul waalideynka ay baraan oo ay ilmaha dhankaas iyaga ah ay kaga filnaadaan ayaa la doonayaa qodobkaas isaga ana halkaas ayaan uga baxayaa waxaa kaloo aan rabaa inaan wax yar ka yidhaahdo umrada muslimiinta umrada muslimiinta ah ilaahay tabaaraka watacaala culays ayuu maanta korka ka saaray marka ugu horeysa waa u ducaynaynaa allah tabaaraka watacaala ha u fududeeyo waxyaalaha taklifada saaran oo culayska ah oo mas-uuliyadda ah ilaahay tabaaraka watacaala ha u fududeeyo waxaa leenahay allah idiin fududeeya ilaahay tabaaraka watacaalana xaqa ha idin waafajiyo iyo toosnaanta umrada muslimiinta marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah maanteeta wax kaloo ay sugayaan ma leh idinka ayaa raayada maanta u wada waxa ay idinka rajaynayaanna waxa weeye in aad maantayto khilaafa islaamiya saxiixa inaad soo celisaan baa laydinka doonaya sidaa iyadaa waxaa la rabaa hamigiina caali aad ka dhigtaan dadka muslimiinta ah inaad waxaweye mowduucaas isaga ah sidai diintooda iyo khilaafadooda iyo ilaahay tabaaraka watacaala kitaabkiisa iyo arlada oo lagu xukumo kitaabkiisa siday uga miradhalin lahaayeen dadka muslimiinta ah qadiyadaas iyada ah ummadda muslimiinta ah maantayto waxaweeye hadafkaas in oo lagu hago oo aysan ka soka dhicinin qadiyadaas iyadaa dadka umarada muslimiinta maantayto waa laga rabaa waxyaalaha ugu horeeya oo la rabo inaad u ilaalisaan waa diintooda kowka ah diintooda ummaddan in diinteeda loo ilaaliyo ayaa maadaama idinku aad raayadii u wadaan dadka muslimiinta ah waxa ugu horeeya oo ad u ilaalinsaan waa inay diinta noqoto waxaa ku xiga waa inay noqoto waxa weeye naftooda in la ilaaliyo oo qofka muslinka xurmo ayuu le naftooda in loo ilaaliyo in loo ilaaliyo maalkooda in loo ilaaliyo muxuu ahayeto caqligooda in loo ilaaliyo acraadooda in loo ilaaliyo mowduucaas isaga ah dadka muslimiinta ammaantahto idinkay idinka sugayaan idinkay idinku sugayaan ilaahay tabaaraka watacaala allah idiin fududeeyo dadka muslimiinta ana ilaahay tabaaraka watacaala rushdigooda ha u soo celiyo culays baa maantayta haysta wax culayska looga bixi karana waa inay helaan yacni khalafa oo raashida ah oo saxiixa oo arladan lagu soo celiyo oo dadka muslimiinta ah midnimadoodii u soo celisa inay allah tabaaraka watacaala kitaabkiisa ku dhaqmaan sunnada nebiga raacan yacni u soo celisa intaasay sugayaan ilaahay tabaaraka watacaala kuwuu ku xaqiijin lahaa idinka allah idinka dhigo haadaa maa aquul bilaahi tawfiiq الكريم عن العيون وغاب فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم سحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم صحابا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم weli barnaamijka dhuuxa wareysyada qeybihiisa hore ayaan ku jirnaa maalmahan waxaa shabeellaha dhexe ka dhacayay dagaallo iyo shaqaaqooyin u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka iyadoo dagaaladu ay wejiyo qabiil leeyihiin haddaba si aan wax badan ugu ogaano xaalka waxaan wareysanay qaar ka mid ah waxgaradka wilaayada shabeellaha dhexe ugu horeyn soo dhowaada nabadoon dhuubow iyo nabadoon fiigaal een haddaan ku horeeyo su-aasha ugu horeyso waxaan siinayaa nabadoon mukhtaar xuurshow xasan oo loo yaqaano nabadoon dhuubow een nabadoone maxaad kala socotaa dagaalada ciidamada dowladda federaalka ku dhex marayo qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين هذا كسر دوادو إذا عدا آه، أما سؤال شيء عادي ويديس أن كسر دوادو وحاجر بريهم دقال كسر نغنغناي ولاية شبيلة دحي أو قارهان ماشان ليرا دعا البرف dhacdooyin ka dhacay dhowr mar ayaa jira oo tan ugu dambaysay ee, lagu dilay ee, lix nin oo ka socda dowladda radada kana soo baxay ee shabeellaha dhexe gaar ahaan xawaadley ka soo baxay raggaas ayaa meeshaas lagu dilay waxaa ku dilayna waxaa waa niman kale oo ilay ku madaraadee macaawisleya oo intaba ee, dowladda federaalka ragga ay samaysay ay yihiin qaar u diiwaan gashan iyo qaar ee, hayaacdadi ay qorteen sida ay ku taliyeen maraykanka taladii ay ka qaateen ay ku sameeyeen nimanka la yidhaahdo ee macaawisleyda lagu sameeyey waa niman aan lahayn number waa niman aan si ee, qorshaysan dowladda liiskeeda ugu jirin ha yeeshee ay mararka ay howlgalka ay sameeyhayaan si hayaacda isaga raaca marka nimankaas niman ka mida macaawisleydaas ayaa ku ee, u diiwaan gashanay niman ka mida oo meeshaas ku safrayay ku dilay lixdaas nin ay halkaas ku dileen sida aan ka warqabno dhankaaga nabadoon cabdiraxmaan fiigaal maxaad kala socotaa arrintaas
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin howlahaas wax badan baan kala socdaa waxaan kala socdaa qabiiladii dadkay inku aas-aaseen xilligii hore aas-aaseen inay laba qabiil u kala safaayaan oo isbaabi'inaayaan oo bulshadii meesho looga soo kaca leeda war shaabaa noo raana shaaba naga soo gaaro nabadaan ku hoyi jirnay ilaa ya ragaan hadda halla waxay yidhahan ninka halna habeen gurigaa nabad kula mahiynaynan ragaan qor qaadanaa jiro oo hadda halna habeen gurigoo nabad ku heynaa jiro oo geedka maadayga inay ku jiraan waaga meel kasto hadda dhankan kuwii celdheer joogo oo mac- oo- oo qabiilkan ahayn oo waxaan maqlaa waa wareegeen kuwii meelaha jooga inkana waa soo wareegu haayaan baa lagu soo qaadu haayaa inkaa markii hore isu keenay dadku hadda waxay marka aad uga cabirto u haayaan dagaaladii iyo qaabkay suubiyeen iyo naaga xoogitaanka iyo wixii iyo bulshada say u dhacayaan iyo nidaamkii o dhan hadii fahmay waxay leeyihin ilaw maa shaam naga soo gaaro marka qabiiladii waa isku baabi'iyu haayaan marka nagala soo gaaray qabiiladii joogaan waana isbaabi'iyeen oo hadda sida walaalka u sheegaba kuwa xawaaldiina waa kuwaasaa meeshaas lagu baabi'iyey qayb kaloo kasoo kacdana meel dhaxay ma hadday ku go'doonsan tahay la dhahay qayb meeshaan cadaan lixii ka tagtana caliguduud iyo meeshaas inku ku go'doonsan yihiin xasan dhiciisoba caliguud ah, u kala dab qaadaasaa qaybna caliguduud ku celiyu haayo qaybna ma hadday ku celiyu haayo dad oo masaakiinoo dukaanley u yimideen oo ebid kor boqor qaadeen oo odayaal iyo islaaman iyo wixii maqaadashidaay waa garbaduubeen siisaan maqlaya elokobtara ku qaadeen marka dadku hadda aaday aaday aaday u cabto hayaan dhaweysii soo dhaweysan kama macaashin sidaas baan leeha waa tahay haddaan halkaas wax kaa iraahdo nabadoon fiigaal een, dowladda federaalka markii ololaheeda ay soo qaadaysay ee dagaalka ee gobolada dhexe gaar ahaan shabeellaha dhexe waxay dhehisay een, shabaab ayaan idinka kicinaynaa oo horumar ayaan idin gaarsiinaynaa marka maxay tahay cabashadan dadka ee ka soo yeeraysay ay leeyihiin shabaabkii ayaaba noo dhaamay dadka cabashada ka soo yiraysa waxaa waaye kow horta markay yimideen erigii horay ka bilaabeen erigay iska qalanaayeen qofta eriga war eriga dib uba xoryaa erigay qalanaayeen dadka erigay ka laayeen kabacdi naaga xoogitaani ku xijiyeen kabacdina qabiil ay aasaaseen marka nin kastaba xabaday ugu shubeen qoraga nimaa nin dilaayo qabiilada saasay ku aasmaan ul shabaab waxay ku haysteen shabaab ma ogtahay ilaahay dirtiiu kitaabka ugu yeeri jiray waxay yidheen walaxaan maxaadirayn oo looma cijirminayn iyo dowraa loo qaban jiray wax dhibaata kama jirin wax marka caadad dad furanaa u yimid ba oo dadka horiyo deeqoor iyo dunyadoori iyo diintoori iyo ka furtay haddana halaagayo wax yaro inku aasaaseen oo macaawsilin hadday baaba u ahaan hadda tiradu ma dhowaato tiro ba badanaa isku baabashay dhankan oo oo calbarfe isku baabasheen dhankan nuur dugle cadaan lixi isku baabi'iyeen oo dhexdar isku baabi'iyeen hadda ta- hadda xala hadda xala qaybaa lagu dilay meeshaan cadaan lixi qayba hala hal hal hal- hal ku dhaawaca oo macaawsiley ahaa hal kaloo ciidanka haysto wax ku dhuftaan maqlaya cadalay ku xirin beriga marka dadku aaday u baqowahan dadku aaday uga baqowahan hadda hanagala soo gaaray joogaan dadka waxay u sheegaan marka hore inay amni wadaan inay barwaaqo wadaan inay si walba wadaan dadkana amni la'aanaa ku dhacdaba oo hadday qofta gurigeedu ku hoyeen amni xay haysataa marka hore amniyay haysatay hadda wax amniyay haystaan ma jiraan xool horaa furasho lagu bilaabay wax amniyay hadda beri ku tiirsay ma jiraan waa ka dhanaanta beriga waa kala qaxuha inka dadku dadku kala qaxitaanay ku jiraan inkuba nabadoon dhuubow een, sida su-aashii aan weydiiyey adiin maxaa ku daraysaa oo ah in dowladda federaalka ololaheeda ugu badan uu ahaa shabaab ayaan idinka kicinaynaa kadibna waxaa idin gaarsiinaynaa horumar آه، بسم الله waxaan raacsiyahaa آه، inta walaalku sheega waxaan raacsiyahaa dowladda آه، fe- nimanka federaalka sheega amba dowladda sheegaha marka ay yimaadeen meeshaas ama ay soo galeen wilaayadda shabeellaha dhexe waxa ay dadka boorka ay siteen ay taagayeen laba arrimood ayaa ugu qoreeday arrinta koowaad waxay ahayd nabad arrinta labaadna nolol nabaddii waxay noqotay nabad daro sida qabaa'ilada isugu laayeen wilaa- ay wilaayadda shabeellaha dhexe آه، kama dhici jirin dhibaato waxay ahayd dal nabad ah iyo barwaaqa gobol barwaaqaysan dadkiisu amni iyo istiqraar uu ku nool yahay ahaayeen markay yimideen boorkii nabadda ahay inuu nabaddarre isu bedelay waa laga arki karaa inta qa- inta qabaa'ilo isku dagaashay iyo inta hadda waaga dagaalka isugu taagan ayaa laga ogaan karaa tii nolosha ahaydna hadda cid walbaaba og waxay u keeneen xoolahooda inay ka dhacaan ma ogiye waxay u keenaan dadka waa la mari layahay isbaaradoori taaka taakaa loo mari layahay dadka noloshina nolol darre ayay noqotay marka amnigii iyo ilayka ummadda raacna waa ka dhumiyeen dadkii labadii ay ay sheegaan boorkooda labadi ku qoreedo nabadii nololaha waxay noqotay nabaddarro iyo nolol lagu waayay meesha dadku marka hadda waxay ogyihiin waxay u haayaan oo barnaamij inaysan jirin ayay hadda ogaadeen dadka marka hadda xoogaa lagu haaya maahane wax rabitaan oo dhex yaalla bulshada iyo iyaga ma jiraan waa tahay dadkii oo loo sheegayay arrintaas siday noqotay jawaab celintooda dadku way ogaadeen dataasaan ku noqona dadku way ogaadeen inayna nabad u hayn inaysan nolol u hayn way ogaadeen laakiin hadda awooday hadda isaga dulkiciyaan dadka ma laha rabitaanka ma jiro dadki way ka wada laabteen barnaamijyay haayaanaa la wada ogaaday midda eh, ay ku haayaan wa- wadooyinkaa la ogaaday kufsiga dhibaatada tuugada soo gelaysa wadada oo iyaku ay eh, iyo dharka siibtaan ama iyaku dharkooda laba ay dhacayaan wax xataa ay isqarisa ma jiraan iyagoo hor tuutadooda wata qorgooda wata ciidamadii dowladda ay yihiin mid waliba derajada uu ku labisan yahay loo jeeda ay dadka dhacowhaayan marka taas waa wax caddaana macawisle iyagaa abaabulay iyagaa qoryaha u dhiibay iyagaa risaasta u keenay marka waxaasoo dhan waa waxay iyagu sameeyeen hadda marka in qabaa'iladii soomaaliyeed oo muslimiinta ahay in ilaykumada raadee ay isu gudbi waayaan waxa ka taliya waa iyaga dadku markii shareecadu ay dhisnaaday oo ilay kuma dar- dadka lagu maamuli jiray shareecada islaamka cid waliba meeshay rabtay mari jirtay hadda laakiin dadku inuu isu gudbi waayo oo iyagu ay isdilaan kuwa xataa iyagoo dhexdooda ahay oo ay igu samaysteen maanta aa- aa kala tegey isdilaaye isdhexmari karin ku kala tegey qaab qaliba kala safayn waa la wada ogyahay meel waa hadda waa- waxay kasoo tageen xawaadley waa kasoo wada tageen hadda mahadaay soo mareen shala galab soo mareen waxaa la sheegay saakan inay mahadaay kasoo gudbeen kuwa eh, ilaahay kuma daraada dhankaana raggi eh, looga dilay eh, wala- saaxiibadooda lagu dilay ceelbaraf rag ka midoo noocaas waa kasoo tageen qayb kale waxaa la sheeguhaa inay beledweyne kasoo teguhaa inagana oo eh, qaybtan kale eh, ku abtirsata inay kasoo teguhaan marka ta- arrintaas qabaaliyadaha dhex- dhexdooda ka dhacday hadda marka hadda waa sida qaabka lagu abuuraaba sidaa hadda moogta in la kala googooyo ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxa gaalada u sacyihaysay intaasay ahayn waana lagu hayaa intii markan waxaan soo dhoweynayaa nabadoon fiigaal een ogaalkaaga tiro intee leeg ay iska dilin ciidamada dowladda federaalka dhexdooda Maya, tirada waa nimankan waa isbaabi'iyeen hadda lixda waa kuwa shari iska dilaayay habeen ka horeysana meesha agteeray rag uun adiga labaya toban gaaraa iska dileen meeshan tiro lama gaaro adiga waa boqoleeyo iska laayeen dadka aadi aadi isu baabasheen inkoo tiriis kilahoo oo ili- ilitiri ahoo bangaraaf ahoo danab ahoo wax walba ahoo macaawisley ahoo wax walba ahay isbaabi'iyu hayan saasaan intaasaan kala socdaa nabadoon mukhtaar xuurshow xasan su-aasha waa dhankaaga ka waran deegaanada ay ka taliso wilaayada iyo deegaanada ay joogaan ciidamada dowladda federaalka farqiga u dhexeeya xilligan bismillah Eh, farqi weyn ayaa u dhexeeya deegaanada ay ka taliso ee xarakada waxaa waaye waa deegaano amniya dadka ku safraa kuu sheegaya marka ay ka soo baxaan dhulka ilay kuma daraadee am- marka ay ka baxaan dhulka wilaayada ay ka taliso baarkay farta ku hayaan waa dhacay la kulmayaan taleefanadaa laga qaadaa waxaa la gaaray hadda dadku inaysan taleefanada ilay kuma daraade ayna wax ku qaada karin oo qofka yaan la garaaca laleeya a b c da nambarka uu ku xiran yahay sheeg taleefankaaga waa laga shubaa waa la garaacaa dhibaato badana hadda aad iyo aad iyo aad uga jirta xaggooda dhulka amniga ee xarakaduna waa dhul amniya waa dhul ilay kumada dhibaato aysan ka jirin dadka aan lagu dhibaatayn safaradaa kuu sheegaya taas cid walba oo aad weydiiso oo maanta soomaaliya oo ay ka qarsoon tahay arrintaas farqiga u dhexeeya ma jiraan taas ugu dambayn nabadoon fiigaal maxaa bulshada shabeellada dhexe usoo jeedinaysaa bulshada shabeelle dhexe waxaan usoo jeedinayaa anoo afka odayaasha noqo- noqobada ku hadlaayo waxaan usoo jeedinayaa waxay qaldamana inay ka tooba keenaan waxaan qaldamina walaayada soo dhoweeyaan barnaamijkan lagu sirayo nabadaan wadnaana inay nabad ahayn waa la arko balaayo tahay in ka tooba keenaan wax allaale wixii oo xarakada soo dhoweeyaan saas aan- aan- aan- aan- aan ku- aan u- aan gudbiha waa tahay een nabadoon dhuwow adigana maxaad raacinaysaa Eh, waxaan raacinayaa dadku rabitaankooda mana maanta haddii la yidhaahdo waxay rabaan waa in eh, shareecada islaamka ay ku soo noqoto bal laakiin way ku noqon doontaa biidni illaahi tacaala sida aan rajeehayno laakiin iyagoo awooday isaga dulqaadaan ma laha shalana markii la imaahayay ma ahayn wax shacabka oo u yeerta nimankaasu xoog ayay ku socdeen amar oo ka sarreeya xataa xasan sheekh waa maqlaysay warkiisa soomaali haddii aan nahay barnaamij waa la imaa weyna barnaamij aan noola keena soo ma lahayn waa marka waa waxa ay gaaladu ay wadato oo ilay kuma dara dadkan loo keenay ee hadda barnaamij loo keenay marka uu soco waayana kolley waa in la arkaa indhaha cid soomaaliduna cid walba oo muslima waa dad diintooda jecel inay ku dhaqmaan jecel waxa barnaamijkan watana gaalay ahaada gaalana waa iska dhammaha barnaamijkooda waa dhammaada haddaba way socodsii waayeen haddana ma socodsii doonaan biidni illaahi tacaala dadka shabeellaha dhexe waxaan ugu baaqaynaa in ay ku soo dhoweeyaan wilaayadooda marka ay u timaado inay gacmo furan ay ku soo dhoweeyaan insha allahu tacaala waxaan rajay haddana ay la shaqeeyaan Waa- ummaddu waana la shaqeeyaan haddaba rag badanaa ka shaqeeya meesha Eh, dadkaasu gaalo shalana ma jeclayn haddana ma jecla xoogaa lagu haysta waan ognahay biidnillahi tacaala tigi doontaa gaaladu barnaamijkooda waa iska dhammaa doonaa haddii ilaah yidhaahdo sida aan rajayhayno marka waxaan leenahay ku soo dhowaada ilaahay kuma daraada kitaabkeena ilaahay ku dhega dadkaana waxaa waaye waxaad tihiin ragga odayaashaana waxaan kula dardaarmaa oo deegaanada jooga inaysan dadka aysan u gacmo qaban cadaawada oo ay ka soo horjeestaan ilaahay kuma daraadee kitaabka ilaahayna la garab siiyo intaasaan kula dardaarmaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatu
فخور بإسلامه فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qodobo kale ayaa nugu soo maqan balse haatan ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka iyo ditor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين caawa waxaan qaadan doonaa vitamin b c ama vitamin b six oo loo yaqaano pyridoxin Eh, vitaminkan wuxuu ka mid yahay eh, vitaminada ku milma biyaha Eh, runtii eh, waxaan kusoo guda jirnay dhammaan vitaminada ku milma biyaha laysku yaqaano b vitamins ama group b vitamins Eh, caawa waxaan qaadanaynaa marka b c insha allahu tacaala Eh, vitaminkan wuxuu ka mid yahay eh, groupka b aan soo sheegnay Eh, wuxuu marka faa'iido badan u leeyahay eh, jirka bani aadamka kobcinta iyo hadday ahaan lahayd isku socodka xagga qulqulka dhiigga iyo dhammaan qaybo badan oo muhiima insha allahu tacaala Eh, vitaminkan wuxuu ka mid yahay vitaminada antioxidanta la yiraahdo ama anti inflammatoryga la yiraahdo Eh, mataqaana maadada eh, oxidanta ayuu mataqaana inta badan lidi ku yahay Eh, ama eh, na- inflammationada ama caabowga jirka soo weerara ayuu mataqaana uu lidi ku yahay ama uu ka hortaga Eh, wuxuu ka qaataa eh, door muhiim ah jirka bani aadamka ayuu ka qaataa Eh, si guud marka eh, wuxuu ka caawiyaa doorarka waaweyn uu ka qaato vitamin b c waxaa ka mid ah eh, d n a ga ama hidisidaha inuu dhiso oo jirka uu ku sameeyo dhisma inuu ku sameeyo Eh, sidoo kale eh, dhiigga cas ama hemoglobiinka inuu dhiso oo mataqaana dhiiggaa soo qaada oksijiinka jirka siiya inuu dhismo ku sameeyo sidoo kale neurotransmitters eh, na waxaa la yiraahdo oo chemicalka yani eh, fariimaha eh, signalka neerfaha uu soo qaado uu jirka u diro ayuu qayb weyn ka qaataa run ahaantii fariimaha neerfaha uu diraayo maskaxda ay dirayso jirka loo diraayo ayuu qayb mugla uu ka qaataa runtii marka eh, vitamin b c eh, si gaar ah marka kaalin muhiim ayuu leeyahay waxyaalo badan ayuu kaga duwan yahay kuwii aan soo sheegnay Eh, insha allahu tacaala eh, si fiican insha allahu tacaala loo dhegeysto Eh, faa'iidooyinka marka uu u leeyahay jirka bani aadamka vitamin b c ama vitamin b six waxaa ka mid ah inuu soo saaro dhiigga cas uu kobciyo eh, dadka uu ku yaryahay h b ga ama dhiigga uu ku yaryahay inuu kor u qaado eh, immunity-ga ama systemka difaaca guud ee jirka inuu kor u qaado ayuu mataqaano faa'iido u leeyahay sidoo kale wuxuu kor u qaadaa eh, horumarka maskaxda inuu yareeyo khataraha cudurada ku dhaca maskaxda sida cudurkan la yidhahda alzahemas la yidhaahda ama asaasaqa ama xusuusbeelka cudurka la yidhahda inta badan gaalada ilaahay ku aafeeyey cudurkaas ayuu mataqaanaa uu ka hortagaa inuu qofku u yimaado ama xusuusta ay- ay mataqaana qofka ka lunto ayuu aad iyo aad kaalin ugu qaataa sidoo kale wuxuu ka hortagaa een, anemiyada asoo dhiiga mar kastaba hemoglobiinka kor u qaada ama kobciya Eh, sidoo kale pyridoxin wuxuu yareeyaa eh, labalabada iyo mataga khaasatan eh, haweenka uurka leh aad iyo aad ayay ugu baahan yihiin vitaminka inay cunaan xilliga uurka ay leeyihiin daawooyinka la siiya hadda waa b c ayaa la yidhaahdaa oo xilliga mataga ama labalabada ay qaataan ama dhakhaatiirta inta badan ay u qoraan xilliga uurka ay leeyihiin vitaminkan waaye daawo ay ka samaysan tahay marka intaysanba marka daawadaas raadsan waxay muhiim u tahay marka inayba raadsadaan daawooyinka ama eh, cuntooyinka vitamin c ga ama vitamin b c-ga uu ku badan yahay inay si gaar ah u isticmaalaan si ay uga maarmaanba inuu ku yimaado labalaba iyo matag iyo waxyaalo noocaas oo kale ah Eh, sidoo kale wuxuu yareeyaa khataraha eh, rheumatismada ama cudurada ku dhaca kalagoosyada ayuu aad u yareeya sidoo kale wuxuu kor u qaadaa jawiga qofka ayuu kor u qaadaa isbedel jawi ayuu sameynaa tusaalahaan haweenka uurka leh waxay ku jiraan xiliyada ay uurka leeyihiin walac iyo jawi qasan ayay ku jiraan saas daraaddeed marka wuxuu ku caawiyaa kor u qaadista eh, jawi wanaagsan inay galaan ayuu ayuu ku caawiyaa sidoo kale firfircoonida maskaxda ayuu bixiya eh, promotion ayuu ku sameeya maskaxda firfircoono weyn ayuu siiya Eh, sidoo kale wuxuu fududeeyaa eh, yani labalabada ayuu y- yaa qaadaa labalabada ayuu ka qaadaa haweenka xilliga uurka macnaha sababtoo sida aan soo sheegnayba labalabada iyo mataga wuu u fiican yahay bimacnaa haddana wuuba ka yareeyaaba labalabada wuuba ka qaadaa sidoo kale wuxuu ka hortagaa xagga wadnaha iyo cudurada ku dhaca ayuu ka hortagaa sidoo kale wuxuu yareeyaa fursadaha maqaarka ee kansarka ku dhaca ayuu jirka ka yareeyaa inuu kansar soo galaan ama cudurada maqaarka jirka ay soo galaan ayuu aada uga hortagaa sidoo kale wuxuu yareeyaa khataraha indhaha ku imaada ama cudurada indhaha ku imaada ayuu aada u yareeyaa sidoo kale wuxuu ka hortagaa anemiyada ama waxyaalaha dhiig la-aanta keena ayuu prevention uu ka sameeyaa sidoo kale wuxuu kaalin muhiima uu u leeyahay brotiinka iyo fatska vitaminadaas inuu soo saaro ama dheefshiidka uu ku soo saaro ayuu kaalin weyn ka qaataa sidoo kale wuxuu kor u qaadaa xanuunada ku imaada haweenka oo b m s ka la yidhaahdo ama premenstrual syndrome la yidhaahdo xilliga caadada ka hor laba ilaa iyo afar iyo toban beri ka hor xanuunada ay dareemaan haweenka periodka xilligooda uu u imaada dhiig xanuuno ay dareemaan ka hor intaysan caadada ku dhicin ama kadib ayuu mataqaanaa ka hortaga xanuunadaas wuxuu bixiyaa systemka neerfaha inuu u shaqeeyo si normal ah ayuu bixiyaa sidoo kale wuxuu ka hortagaa cudurada ku dhaca lafaha loo yaqaano osteobroska runtii aad iyo aad u kaalin mugla uu u qaataa cudurkaas waxaad dareemi kartiin qofka qaba hadduusan qaadan vitaminaadka sida vitaminka b c iyo kuwa calciumka iyo vitamin d-ga iyo e-ga kuwa lamidka hadduusan qaadan waxaa dhici karta qofka asagoo wax yar gaareen inuu iska jabo asagoo mataqaanaa qof caadi xay iska ahaa jug yar hadday gaarto inuu iska jabo sababtana marka waxaa meesha ka maqan vitaminaadkan ayaa meesha ka maqan marka qofka halis ayuu yahay inuu jabo marka cudurkan qaba si looga baxo marka waa inuu badsadaa marka dawooyinka cuduradaasna uu iska daaweeya vitaminaadkaasna uu badsadaa insha allahu tacaala sidoo kale vitaminkan wuxuu kaalin muhiim u leeyahay inuu qaybiyo unugyada dhiigga inuu qaybiyo uu soo saaro islamarkaasna qaybiyo ayuu kaalin meel u leeyahay sidoo kale wuxuu ku lug leeyahay inuu sameeyo ilaa iyo lixdan enzyme inuu sameeyo ama uu soo saaro ayuu mataqaanaa uu ku lug leeyahay sidoo kale wuxuu yareeya stresska iyo cudurada la xiriira ayuu aada u yareeya sidoo kale dadku wuxuu ka caawiyaa inuu mataqaanaa uu ka hortag u sameeyo jirkiisa dhammaan cudurada soo gala difaac weyn uu ka qaato intaas waa faa'iidooyinka marka mar haddaan soo sheegnay faa'iidooyinkiisa halkeen ka heli karnaa marka vitaminkan ama b c-ga waxaan ka heli karnaa kow beerka ayaa laga helaa waxaa kaloo laga helaa hilibka jiirta ah ama meat brownka loo yaqaano ayaa laga helaa hilibka jiirta ah muuska ayaa laga helaa hilibka lo-da ayaa laga helaa dhammaan caanaha xoolaha ayaa laga helaa ukunta ayaa laga helaa bataatiga macaan ayaa laga helaa iyo midka caadiga labadaba waa laga helaa sidoo kale waxaa laga helaa avakaadaha zaytuunka ayaa laga helaa digirta cagaaran ayaa laga helaa bariiska ayaa laga helaa malayga ayaa laga helaa subaga ayaa laga helaa qamadiga ayaa laga helaa iyo wixii la mid ah insha allahu tacaala marka hadduu marka uu yaraado vitamin b c hadduu jirka ku yaraado maxaa dhici kara waxaa dhici karta anemia qofka depression inuu ku dhaco hoosu dhac inuu ku dhaco oo maskaxdiisa maqaarka inuu mataqaana cunan ka dareemo dhiigkar inuu dareemo jirkiisa inay ceshtaan biyaha oo ninkan kaadi badanna laga waayo qashinsaar badan iyo dhidid intaba laga waayo ayaa dhici karta hadduu marka b c-ga uu jirka ku batana maxaa dhici kara waxaa dhici kara xagga isbedel xagga dareenka ah qofka inuu dareemo taabashada oo kale ama gariir oo kale inuu dareemo kala goosyada iyo seedaha in sidii la rabay ay u shaqeyn waayaan xoogaha uu dareemo xanuunka la yidhaha ataxia loss of control of body movements dhaqdhaqaaqa kala goosyada iyo mataqaana murqaha inuu waayo qofka hadduu ku bato nawsiya oo haatbaan inuu dareemo labalaba iyo wadnaha oo hura ama mataqaana wadnahur inuu dareemo xagga dhibaato xagga neerfaha inuu dareemo kabaabyo inuu ku arko gacmaha iyo lugaha inuu ku arko in awooddii dareenka dhan ay ka yaraato qofkan ama uu dareemo xanuun oo xagga sensory nerveska ah maskaxda neerfayaasha ah iyo mataqaanaa inuu qofkan uu gacmaha iyo cagaha iyo lugaha uu ka dareemo kabaabiyo joogto ah ugu dambeyntiina qofka marka socodka uu gabo marka socodka dhibaato ay kaga imaato xusuusta ay ka tagto iyo daal tiro badan iyo waxa la midka inuu qofka ay ku dhacaan marka mar intaas haddaan soo sheegnay marka si uusan noogu badan jirkeena vitamin b c-ga maxaan ka qaadan karnaa marka daily intagiisa maxaa waaye caruurta aadka u yaryar infantska loo yaqaano dhalashada ilaa halka sano waxay qaadan zero point three milligram per day ayay qaadan karaan caruurta halka sano ilaa saddexda sano waxay qaadan zero point five ayay leeyihiin caruurta afarta ilaa sideeda sano waxay leeyihin zero point six milligram per day ayay leeyihiin caruurta sagaalka ilaa saddex iyo tobanka sano waxay leeyihin hal milligram per day ee haweenka ee uurka leh ee waxay leeyihin hal dhibic lix milligram ee nuujinta waxay leeyihiin hal dhibic sideed milligram dadka caadiga ah adultska ee female iyo male isugu jira rag iyo dumar waxay leeyihin hal dhibic saddex ayay ku wada siman yihiin xalqadeen halkaas ayay ku eg tahay aada iyo aad aa u mahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada qeybihiisa dhexe ayaan isla soo gaarnay xubin ka tirsan xisbiga u b d ee uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh ayaa sheegay in xadgudubyo uu kala kulmay rag mas-uuliyiin ah weheliye cabdi cali oo horey ugu tirsanaa xisbiga u b d ee uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda federaalka dhowaana isaga baxay xisbigaas ayaa waxa uu sheegay in rag mas-uuliyiin ah ay xadgudubyo kula kaceen xisbigan wuxuu ahaa xisbi aan ka soo shaqeeyey runtii oo horey talada dalka u qabtay waxaa ka guulaysta maxamed cabdulaahi farmaajo xisbiga wuxuu ahaa laba xisbi oo la kala dhihi jiray daljir iyo u b d way isku tageen qoraalaan u geeyey waan ka mid noqday xisbiga aniga dhaqaalaan ku tabahayaa baryo kuma joogin Eh, waa la ii xiray oo waxaan u galay godka jilcow Eh, waxaa i xiray em, hay-adda nabad sugidda niisa ee gobolka banaadir xilligaas jirtay ogaa fahad yaasiin ogaa maxamed cabdulaahi farmaajo anigoo anigu waxaan ka baxay kowda luuliya laba kun iyo labaatan iyo saddexdii waxaan uga baxay xuquuqdaydan waaye En xuquuqdayda waxaa ka mid ah xisbiyada markay guulaystaan waxaa lagu dhaqmaa saddex arrin niyo nakasta teeram shaqee ayaa wahelaysaa niyohow waa waa guulaysanay intaana bonus u leedahay laakiin xilliguma dhiibaayo Eh, xisbigaa ka tirsanaanaysaa iyo in xilliguu dhiibo waa saddexdaas qeyb ayay xisbiyada isku macneeyaan dadka xisbiga ka mid og saddexdii ahel iska dhaafay inaan tuugsanaya camal ayuu fiqi lambarkiisa iiga qaban waayey midkay dhahaan beena beeno ya Eh, macalin xasan sheikha ku dar madaxweynaha inaa magaca lay dhahaya camal ee ii maleeyey waxaan ballan ilaahay ku qaadaa u b d haddii xisbiyada la sharciyeeyo inaan maxkamad la fuuli doono aan xaquuq ku leeyahay waajib aan barye ahayn oo evidence leh qoraalkaygay haayaan markhaatiyaashay haayaan inta dhaqaale iga baxday na waa haystaa caddeemana haystaa madaxweynaha maanta dalka ka arrimiya iyo xisbiga nimanka sheeganayo anigu haddii xisbiyada la sharciyeeyo waxaan la fuulayaa maxkamad dhaqaalaha iga maqan madaxweynaha waa iskoobay dad aan macno lahayn oo xabsi u gelin oo wax u dhiibtay dad kale oo iska dhigaya shalay inay tuuriyeeyeen daljir ayuu wax siistay annaga waa nigiloobay qoryo ma wadano eh, dowladdeenna ma rideyno dastuurkeenna ma rideyno sharciyadeenna ma rideyno weli waxaan rabnaa inay qof iyo cod la gaarsiiyo laakiin nidaam iyo shuruuc lagu kala baxaya maalin cad ayaa uga adeeganaynaa biidnillaahi tacaala
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay waddanka south africa dadka soomaalida ah ee tega waxay kala kulmaan dhibaatooyin fara badan oo ay ugu weyn tahay in nafta la dhaafiyo qofka abshir nuur maxamed wuxuu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee u tahriibay waddankaasi islamarkaana muddo afar sano ah ku soo noolaa haatan waddanka dib ugu soo laabtay sannadkii hore wuxuu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka soomaalida ku haysta waddankaasi iyo rafaadka iyo silaca ay kala kulmayaan marka ay u tahriibayaan dalkaasi intaan socdo south africa aan wadada kusii jiro runtii waxyaaba badanaa la kulmay haba ugu darnaadaan rafaad oo runtii safarka dhexdiisa aad arkayso Eh, waxaan xasuustaa oo igu layaab badnaa safarka dhexdiisa intaan ku jiray muddo ha- one month ama hal bil ah inaa wadan gudihiis ku xiriiraato Eh, waana la yaqaanaa in badan tanzania waaye Eh, tanzania caqabado badan oo runtii soomaalida kala kulmaan Eh, haddii marishaas lagu qabtana runtii xabsi oo in ka badan toban sano qaadan kartaa ku jiri kartaa iyo rafaad oo kuusii dheeryahay laakiin alxamdulilah intaan South Africa u socday caqabada ugu weyn aan la kulmo waxay ahayd wadanka Tanzania runtii hal bil aan ku xirnaa weliba hal qol aniga wiil aan yaraad Abdirashiid leerada xasuustaa runtii oo saaxiibkay markaas ahaa wadanka askariga tagnay South Africa dhankeeda u sii socon isku safar aan ahayn runtii intaa meeshaas joogna runtii waa dareemi kartaa marxalado kala duwan aan kusoo marayo haba ugu badnaatee ajaanib kala duwana runtii maalin maalin ka dambeed iskaga sii dhiibayso wadanka intaa ka tahriibaysa ama tahriibka South Africa u socoto kale waxaa dhici karto qof Soomaali in aas arki weyda marar sababtoo ah muqalaska koodo wuxuu ku egyahay Kenya Soomaalida ku egyihiin wixii ka dambeeya ajaaniba dhexda u galaysa runtii meeshaasaan maxaabiisaan ugu jirnay muddo hal bil ay qaadanaysaa da is arkaysiin haddaan qaldanin runtii south africa iridda koowaad laga gala ah waa caasimadda runtii wadankaasi markii laga yimaada capton runtii magaalada aan ka galay maalinta aan galay waxay waxaa xasuustaa khamiis sanadkan isla labada kun sagaal iyo tobanku ahaa bishii sagaalaad aan galay oo gabagabada sanadkaas uu maray xilligaa runtii caqabado badanna way jirtaa markaan gudaha u galo wadanka aan kala kulmo dilal oo runtii aan goobjoog u ahaa oo yar saaxiibkii runtii allah u naxariistay oo runtii maalinta aan wadanka aan tagay aan ku cusbaa wadanka markaa ku cusubtaa south africana sharci yaala wuxuu dukaamada isticmaalaan ama boosaska dukaamada ka taliya isticmaalaan jiro oo ah in yacni qofka markii markaas lagu dilo aan lagu sheegin ama kadis lagaaga dhigo lagu yaraado dukaankan lacag badan lagu soo bandhigo kale mushaarka wadankaas inta badan laga qaato waa lacag gaaraysa ade shan kun ilaa lix kun oo u dhigantay ilaa saddex boqol iyo konton ilaa iyo afar boqol ku dhowaada runtii waxaa lagu soo bandhigaa lacag toban kun ama sideed kun ama sagaal kun oo wadankaasa xilliga oo ilaa lix boqol shan boqol gaarayso kale oo dollar adigana waxaa is leedaha qofkan janis waa is leedaha laakiin ma ogid waxa gudaha ku jira xilliga qof lagu dilay ama meydkiisa xilligaas laga tirtira ujeedid adiga booskiis lagu bedelaa filin yacni aada ogeen oo shaqo xilligaas shaqo doon oo kale ama lacag fiican inay raasamaysa rajeynayo waxaa dhicaysaa in laguu soo bandhigo toban kun dukaan oo kale adigana ma ogid xogta fiican wadanka maysid oo ku cusub tahay tobanka kuna adiga qiimeynaysaa oo lacagtaas aad danka aad bidaysa adigana shan kun lix kuna ku shaqaysaa xilliga waxaa bidaysaa marka toban kun inaa aado toban kun markaa aadid waxaa la kulmaysaa runtii markaa gudaha dukaanka u gashaa ogaanaysaa waxyaabaha meesha ka jiro iyo qofka lagu dilay iyo xogto dhan meesha deegaanka ka ogaanaysay dhallinyarada waxaa dhacday marka yar oo runtii saaxiibka xilligaas ah oo wadankaas la soo galan laakiin dukaanka xilligaa oo jooga aniga iyo magacii wadanka si fiican uma kala aqoonin iyo gudaha meelaha gobolada iyo tuulooyinka inta badanna meelaha laisku dhaco ama laisku dilo waa tuulooyinka ama lokeeshinada xaafadaha waxaa dhacday marka yarka saaxiibkii markii lagu dilay meeshaas kabacdi in anin lay keeno booskiisa laysoo gelisho anna maana filayn inuu tacsiya yarka saaxiibkayga waa facebook waa ka arkay meel walbo waa familkiisna waa la wadaagay waana u tacsiyeeyey laakiin waxaa dhacday in runtii isla maalintaas wixii ka dambe isbuucaas gudaheeda in ani shaqadaas haddana lii keeno anigna tobanka kun aan isdhoo johannes waayo mana fahansanin qofka lagu dilay dukaanka inuu yahay kii yarkii saaxiibkii ah waa gala dukaankii markaan gala kadib waxaa la kulmay dhacda runtii aanan filayn oo aan isleeyahay shoogay qaadi karaan dadka qaar south africa kunol markay yani xogtaas dhallinyarada aan la wadaagto kale dukaamada iska ilaaliya hadda kadib si micnaha ayagana foojignaan u galaan marka waxaa dhacday dukaankii markaa gudaha u galay oo asbuuc camal aan joogo dadka deegaanka xoogaa waa iska taqaanaa waa iswareysanaysiin ama su-aalaha la isweydiin kara oo kale waxaa dhacday yacni qof oo dadka deegaanka kamid oo dhallinyaraha in yacni markaan xoogaa isfahanoo kale aan sheekeysanoo kale kaftanoo kale oo aniga xogta aan wareysto kale dukaanka weligiis wax maka dhaceen qasooyina isbuuc hadda ugu dambeysoo dhaayarka lagu dilo ugu dambeeyey ana waa yaabay yarkii facebookgaas fiiriyey dukaankii isla dukaankii noqday waxaas dhan malagu qatil rabaa maanta mushakalo waa dhiiqadan waaba soo gashay kadib waxaa dhacday isla markiina gurmad samaysto aan dhaho yarka booska dukaanka agu waca habeenkii aan dhaho niyo shaqada anigu ay fasaxanta waa maasan tahay isbuucaan joogay isbuucii wixii xaq kuu lehaysay sidii aan marka dukaanka ugu soo tagay sababtoo qof lagu dilo dukaan joog marka kow aan tagayay waxaan isdhahayay familka bal wax wax uun taro sameey barnaamijyo fiican laakiin marka arko gudaha u galo wadanka oo hal sana aan sii joogo kale way ii dhanaanaatay way ii macaaweysa wadanka afar sanaan jooga alxamdulilah wixii aan ka qabsan kara waa kasoo qabsaday kadibna waa kasoo danaystay waxaan runtii isdhihi karaa wadankaas dhallinyarada hadda in lagu qaldarbow ka joogaan dhihi lahaa kuwa hadda joogana hadda kulli ilaha idii fudo insha allah waa dareemi kara xaalada ku nooshiini waxaan rajeynaya insha allah in dhallinyarada tahriibla ama ku fikirayo wadanka inay ka tagaan hana qata dhan walba tahriibka waxaan rajeynaya insha allah inay ka wantawa ama ay ka joogaan wadankoodana runtii basiisada iyo fikrada cusub ay la yimaadaan si wadanka insha allah oo wadanka maalin maalin ka dambe uu sii hagaagaya xaalada xaalada isu dhiibtahay insha allah waagii hore aan joogna wadanka iyo maanta isku mid maaha marka waxaan rajeynaya insha allah waxyaaba cusuba inaan soo kordhi doono hadduu ilaa nafta baaqi nagu dhigo dadkana inay tahriibin aan kula talilaa dhallinyarada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي